halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax jimcaha oo bisha maarj ay tahay soddon sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idinkugu soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
arintaasi markiiaan sharciga fiirinay dastuurkii fiirinay xeeransaarkii fiirinay talooyinkii aqalka sare fiirinay baa in mooshinkaasi uu buray muddadii loo qabtayna uu dhammaaday hawshan caadi ay ku soo noqoto aniguna go-aankaas ay soo jeediyeen baaqaas ay soo jeediyeen ogolaaday laga bilaabo sagaaliyo labaatanka bisha maarso waxaana dib ugu soo noqday hogaankii guddoonka golaha shacabka ayaan rasmi ahaan ugu soo noqday
waa guddoomiyaha golaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo xalay sheegay in uu dhacay mooshinkii laga keenay islamarkaana uu isagu yahay guddoomiyaha sharciga ee baarlamaanka warbixin ayaannu arrintaasi idinka haynaa waxaan kaloo dhegaystayaal idiin haynaa cayaarihii dhallinyarada soomaalida ee gobolka ohaayo oo ka biloobmay magaalada colombos qodobadaasi iyo ku kale ayaan idiin haynaa marka horse waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sheegay in shaqada guddoomiyaha uu ku laaban doono maalinta sabtida islamarkaana mooshinkii laga keenay uu noqday mid buray guddoomiyaha ayaa sheegay inay jiraan dad ku caanbaxay burburinta baarlamaanka oo la taliyaal u ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale guddoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo isaguna saqdi dhexe xalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in mooshinka guddoomiye jawaari la qaban doono maalinta sabtida ah isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka guddoomiye jawaari xildhibaan muudey ayaa markuu soo saaray war-saxaafadeedka waxaa ag fadhiyey qaar ka mid a xildhibaanada mooshinka ka wada guddoomiye jawaari
dowladda maraykanka ayaa sheegtay khamiistii shalay aheyd inaysan jirin wax macnayn kara tallaabada argoosiga ee dowladda ruushka ee qaaday ee ku ceyrisay diblomaasiyiin maraykana war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in tallaabada ay dowladda ruushka ee qaaday ay tahay mid sii waqiisa xiriirka labada wadan dowladda ruushka ayaa amar ku bixisay in ay dalkeeda ka bixiso lixdan diblomaasi oo maraykan ah iyada oo ka jawaabaysa go-aankii dowladda maraykanka ah ee ku ceerisay in ka badan intaasi in la eg diblomaasiyiin ruush ah
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in shaqada guddoomiyaha uu ku laaban doono maalinta sabtida mooshinkii isaga laga keena uu buray guddoomiyaha ayaa sheegay inay jiraan dad ku caanbaxay burburinta baarlamaanka oo la taliyaal u ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida uu hadalka u dhigay warbixin arrintaas ka saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdilqaadir oky gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari oo shijaraad ku qabta muqdisho khale fiidkii ayaa sheegay inuu si buuxda ugu soo laabto halka gudoomiyaha golaha shacabka maalinta sabdiina ku laaban doono howshiisa kadib markuu dhegeysta tala soo jeenay sameeyeen xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka xildhibaano aada u fara badan oo boqol dhaafay ayaa waxay soo saareen baaq odhanaya arrintaasi markii aan sharciga fiirinay dastuurkii fiirinay xeeronsaarkii fiirinay talooyinkii aqalka sare fiirinay baa in mooshinkaasi uu buray muddadii loo qabtayna uu dhammaaday hawshan caadi ay kusoo noqoto dalkiina howlihiisa loo kala diro wasiirna xafiiskiisa uu aado xildhibaanna golihiisa uu aado dhammaan howlwadeenadana meeshooda ay kasii wadaan ummadana nolosheeda ay u kala socoto ayaa go-aan ay ku gaareen aniguna go-aankaas ay soo jeediyeen baaqaas ay soo jeediyeen ogolaaday laga bilaabo maanta sagaaliyo labaatanka bisha maarso waxaana dib ugu soo noqday hogaankii guddoonka golaha shacabka ayaan rasmi ahaan ugu soo noqday saa daraaddeed laga bilaabo sabtidana waxaan bilaabaynaa howlaheena caadiga ah waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada inay ogolaadaan ku dhaqanka sharcigaas iyo soo jeedintaas xildhibaanada badan ay soo jeediyeen aniguna taasaan ku hogaamin doona haddii aan la yidhaahdo rasmi ahaan golahaasi laga bilaabo maanta anaa dib ugu soo noqday markii horeba waxay ahayd waxa iga reebanaa keliya wuxuu ahaa inaan shir guddoomiyo mooshinka mooyaane wax kaloo iga reebanaa ma jirin qaanuuniyan inkastoo dadka qaarkii si kale ay u fasirteenoo insha allah ilaahaa soo hanuuniyo ayagana waxaan alla ugu baryaynaa inay marataa fahmada fahmadarada alla ka bixiyo iyaan ayaan alla ugu baryaynaa gudoomiye jawaari ayaa mar labaad soo hadal qaada ciidankii dhowaan la duldhiga xarunta golaha waxauna sheegay inay muujinaysa shaki xoogan oo keeni karaysa culays intan ka badan gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa soo hadal qaaday doorka khilaafkan uu ku leeyahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya isagoo xuseen ra-iisul wasaaruhu ay la taliyeen injineerra ku caanbaxay burburinta baarlamaanka sideedaad sidau ku sheegay shirka jaraa'id ummadda ra-iisul wasaaraha waa qof fiican waa shaqo yaqaan waa yacni marka uu talada baarlamaanka qaatana waa shaqooyin fiican buu gudbiyaa hase yeeshee ayaamahan dambe waxaad moodaa inuu ka tala qaato injineeradii kusoo takhasusay burburinta baarlamaankii sideedaad ayaa ayaamahan la taliyaa waxaan waxaan kula talinayaa inuu ka fogaado arrimahaasi dadkaasina warkooda uusan maqlin golaha la tasho golaha ayaa maalin dhaweyta ku saaray xil annaka mooshinka ma aanan wadin meel cidla ah laga baydaadsiiyey min fadlak wixsaanak yacni kusoo noqo ilaalinta sharciga dastuurka iyo xilka aan ku saaranay maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha golaha shacabka ayaa uga digay ciidamada amniga inaysan ku milmin khilaafka xilli ka dhex jira hay-adaha dowladda wuxuuna sheegay inaysan qaadan amar qaldan haddii la faro ciidamada qalabka sida iyo ilaalada amniga waxaan u sheegayaa in dastuurka uu farayo in ay ilaaliyaan midnimada iyo amniga soomaaliyeed dalka iyo ummadda iyo dadweynaha oo dhanba wuxuu dastuurka farayaa inaysan ku milmin siyaasadda dambayntiina maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo hadal qaada xilligan baahida loo qabo inuu soo farageliyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo akirnaanshaha siyaasadeed ee ka jirta dalka gaar ahaana khilaafka muddooyinkii daba taagnaa
waxaan uga jeedaa waxaan cod dheer ku wacayaa magaca xildhibaanada ugu wacayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed in arrintani haddii inta yar ka dhidhiman uu usoo dhexgalo oo haddii alla ku horan yahay codkiisana maqashiyo in dastuurka lagu dhaqmaayo iyo hadduu asaga akhyaarnimo ugu hagooganayo haddii sulux uu samaynayo in arrintaani la joojiyo rabshad damba kale ayna dhicin oo fadqalaal ayna dhicin ayaan ka codsanayaa isna inuu maragtaa nagu hogaamiyo arrimaha intaysan faraha ka bixin meel fiican aan soo gaarsiinay oo hadda nabadnabad lagu keenayo cid mooshin laga wado ma jirto maanta aniga ogaalkayga tani markii mooshinka laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari waxaa irka isku sii shareerayey khilaafka ka dhexeeyo xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka kuwaayoo qaarkood wasiirra ka ah xukuumadda ra-iisul wasaare khayre maxamed sheekh cismaan jawaari oo looga bara la hadlidda warbaahinta ayaana muddooyinkii dambe dhowr jeer ka soo muuqday cabdulqaadir okey v o a muqdisho mahadsaned cabdulqaadir dhinaca kalena mooshinkan laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu ku tilmaamay inaysan ahayn mid waxba kama jiraan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya dahar amiin jeeso wuxuuna u warramay xuseen bare aadan waad mahadsan tahay maamaha waxaa jirta soomaalida ay leedahay oo inta badan hadde qofba hadal baa laga qoraayo oo layidhaha iska hadlow ina igirse aniga waxaan qabaa guddoomiye jawaari asiga unbaa iska hadlay waxaa waana nasiib darra weliba asigoo baarlamaanka soomaaliya soo hogaamiyey afar sanoo hore kana soo hogaamiyey sanad iyo beliyaal in maanta shuruucdii dalka u taalla isaga uu farqaha ku qaato oo muxuu ahay siduu doona os u dhigo mooshinka annagaa keennay xildhibaanaa keenay xaq baa noogu leeyahay inaan keenno waxaa intaas iyo dheer mooshinka weli golaha ma tegin qodobka sagaalaad farqadiisa afaraad akriya idinka ruuxiina muwaadiniin soomaaliyeedaad tihiin gogolka gala ka fiiriya wuxuu leeyahay farqada afraad ee qodobka sagaalaad wuxuu leeyahay wuxuu sharci noqonayaa marka la geeyo golaha golaha waa intee waa baarlamaanka aqalkiisa marka shar mooshinka hadda xildhibaanada saxiix ma yaqaana isaga wixii lagu soo eedeeyey weli baranarigii baarlamaanka kama aan akrin maalintaasuu bilaabanayo waana sabdiga waxaa loogu talagalay toban casho gudahooda inuu kusoo gabagaboobo maalinta aan akrino oo berinariga aan ka akrino oo xildhibaanada loo qaybiyo oo afar iyo labaatan saac ay soo akristaan ayuu bilaabanayaa waa og yahay mud ninka la yidhaahda gudoomiye jawaari waa og yahay ilaa iyo hadda guddoomiye jawaariyan dhaho waa og yahay sharciga inuu sidaas yahay gudoomiyuhu wuxuu ku eedeynayaa inay xukuumaddu ku lug leedahay arrintan maxay tahay marka danta idinka dhexaysa idinka xildhibaano ahaan iyo Walaal, xukuumadda xakuumadda- hal shay hal shay ayaan kuu sheega xakuumadda uu sheegaayo haddii uu ka wada wasiiraa ku jiro wasiiradu waa xildhibaano xildhibaankana xaqa uu leeyahay lagama saarin markii wasiir uu noqdo marka adeer ra-iisul wasaarena xildhibaan ma aha madaxweynena xildhibaan ma aha hadde qofka burush xaarland intuu qaato uu iska mariyo qof walba waa laga fiican yahay dowladnimadii intaas lasoo dhisaayo uu rabaa indhaha inuu ka dado mooshinaan keennay ka oo waa nagala aragti gudugnaan karnaa boqol iyo toddoba xildhibaanaan nahay waxaan ku qancinay intaas inta kalena inaan ku qancinaan rabnaa bariyon la geyna wuxuu leeyahay mooshin waa dhacday de- ma ma daawa sharoobo miya sharooba waa dhacday la yidhaahda gudoomiyuhu wuxuu sheegay inuu ogol yahay in ama wuxuu dalbaday inuu madaxweynuhu soo farageliyo arrintan oo uu dhexdhexaadiyo idinku ma ogashihiin in madaxweynuhu arrintan soo farageliyo oo idin dhexdhexaadiyo Ma- ma ogolin ma ogolin madaxweynuhu waa muxuu ahaye madaxii xaku- oo dawladda waaye een, muxuu ahaye een, een, een, hay-addayn muxuu ahaye is haystay annaga iyo xukuumadda isma haysa annaga waa hay-addii baarlamaanka golaha shacabka waaye baarlamaan marka la leeyahay xataa waxaa kaga soo gala aqalka sare ma jiro waa fahamkaba oo keliya waxaan iyagaa buubuunahay maogi gudoomiye jawaari asaga dhanba xe- inta uu sharcigan muxuu aha xeer hoosaadkaas uu qoray waxaa weye inuu la gudoomiyo dhexdhexaada uu noo ahaado hadalka noo qeybiyo waa intaas base oday waaye nin aqyaar aan ku naqaanay sharciga ha u hogaansamo annagaa dhahoo hoyno sharciga gudoomiye waa hogaansam
mudane daahir amiin jeesow oo ka mid a xildhibaanada mooshinka ka keenay guddoomiye jawaare ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a afrikada ka hooseysa saxaaraha ayaa leh cadadka dadka ugu tiradayr adduunka waxayna u kordhayaan si heer sare ah sanadka labada kun iyo soddonka qaramada midoobay ayaa ku qiyaasaysa in gobolkaasi uu hoy u noqon doono afar meelooda meel ka mid a dunida dadka ku nool ee idadoodu u dhexayso shan iyo toban iyo labaatan haddaba sidee ayaa wadamada afrika ay ula qabsan doonaan jiilkan yaryar ee hamuunta u qaba tacliinta iyo shaqooyinka jaamacadaha ku yaala qaaradda ayaa durbabo buux dhaafay wariyaha v o eda sofia christensen ayaa noo haysa qeybtii labaad ee warbixino taxanaha oo saddex ah oo ay kasoo diyaarisay amaba kasoo dirtay jaamacadaha ugu weyn senegal saare cabdi axmed ayaa soo akhrisay inoona soo jeedinaysa Oui, euh, ça a épuisé. hein. Et puis, I feel exhausted, even dead if I can say so. But this is the job, and we are driven.
waxaan dareemayaa daal dhimasho ayaan xitaa ku qiyaasi karaa laakiin tani waa shaqo waana waxaana kaxaynaya Classes were meant to start in October, but today the calendar is completely messed up.
fasallada markii hore waxay ahayd inay bilaabmaan bishii oktoobar laakiinse maanta jadwalka jaamacadda gebi ahaanba waa mid isku dhex yaacsan Here, it is not like countries where you can find everything in the library. Even references relating specifically to Senegal can be easier to find abroad.
halkani ma aha sida waddamada wax kastaba aad ka helayso librariga xitaa waxyaabaha la xidhiidha sida gaarka ah dalka senegal waxaa si dhib yar looga helaa dibadda Sometimes they announce the start of classes, but the teachers don't show up. We sometimes wait up to a month before starting lessons.
mararka qaarkood waxay ku dhawaaqaan in fasalladu ay bilowdeen laakiinse macallimiintu ma yimaadaan waxaana mararka qaarkood aan sugnaa ilaa iyo bil ka hor inta ayna bilaabin casharadu From one day to the next, they will be asked to exercise a profession for which they have not yet been trained, and this will be a problem.
maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la weydiiyaa inay xirfad u yeeshaan shaqo taasoo aanan hore loogu tahobarin waxayna tani noqotaa mushkilad I would like to say this is my desk, but in reality, I share it with Professor Barr, Professor Lee, Professor Sayi, Professor Fayi, and a few other colleagues.
waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo kani waa miiskayga laakiinse xaqiiqadii waxaan la wadaagaa brofesor ba brofesor lee brofesor seye brofesor faye iyo dhowr kale oo saaxiibada shaqada ah
waa tahay barnaamijkii amuuraha islaamka haatanna kusoo dhowaada iyo jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku qaadaadhigaynaa xiisadda ay xuutiyiinta yeman sababta u yihiin ee ka soo dhex cusboonaatay iiraan iyo sacuudiga iyagoo ku soo beegay sannad guuradii saddexaad ee markii isbahaysiga carabtu uu yeman duulaanka ku qaaday ayay maleeshiyada xuutigu toddoba gantaal ku tuureen magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaalla marka laga soo tago khasaaraha ay qaar ka tirsan gantaaladaasi oo hadafkoodii gaaray ay dhaliyeen waxaa weerarkaasi uu soo cusboonaysiiyey cuqdad soo jireena oo boqortooyada iiraan kala dhexaysay afhayeenka xogagga isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in madaafiicda boqortooyada lagu ganay ay yihiin kuwo ay iiraan farsamaysay xuutiyiintana ay iyadu siisay
waxaad dhinacayga bidix ku aragtaan waa gantaal dhinaca cirka ah oo iiraan lagu soo farsameeyey waxaana la yidhaahdaa sayaad labo dowladda iiraan ayaa u gudbisay yeman oo gacanta u gelisay maleeshiyaadka xuutiyiinta isaga iyo shixnad hub iyo farsamo kale iyadoo si cad isaga indhataraysa qaraarka qaramada midoobay ee waxaana ujeeddadu ay tahay in ay wakhtiga u sii dheerayso falaadka iyo xadgudubka maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo in ay kaabto khasaaraha joogtadaahi ee ku socda
iiraan tuhunkaasi waa ay iska fogaysay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabo barhaam kaasimi ayaa sheegay in hadalkaasi uu u muuqdo mid la iska yidhi dhaxal sugaha sacuudiga oo booqasho ku marayay maraykanka ayaa isagoo xarunta qaramada midoobay ku sugan ka dhawaajiyey dowlado uu sheegay in ay qalqal ka wadaan bariga dhexe waxaana la rumaysan yahay inuu farta ku godayo dowladda iiraan مشكلتنا في الشرق الأوسط مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة في تدخلها في شؤون داخلية الدول الأخرى dhibka aan ku qabno bariga dhexe ayaa ah aragtida aan aaminsanayn mabaadi'da qaramada midoobey waxay faragelin ku samaynayaan arrimaha gudaha dowladaha kale waxaanay buunbuuninayaan fikradaha xuduudaha ka tallaabaya oo aanan wax xidhiidha la lahayn danaha dalkooda innagu haddii aan sacuudi nahay waxaannu matalaynaa oo keliya danaha boqortooyada sacuudiga waxaanan bahwadaagteenna bariga dhexe kala shaqaynaynaa sidii aannu u ilaalin lahayn masaalixdeenna iyo ammaankeenna intiikaraankeenna ahna waxaannu isku dayaynaa inaannu dhibaatada bariga dhexe ku xallinno waddo siyaasadeed haddii ay mararka qaar talada faraha ka baxdana waxaan isku howlnaa inaan ka fogaanno khaladaad badan iyo madmadow badan
bad bari iyo hawaba yeman waxaa ka saaran xayiraad uu isbahaysigu ku soo rogay waxaana la isweydiinayaa haddiiba eedayntan iiraan loo jeediyey ay dhab tahay sida ay ugu suura gashay in ay hubkaasi gacanta maleeshiyada ansaarullah ku gaarsiiso waa kan khadaab abudayaab oo bara xiriirka caalamiga waa inaanan ilaabin in dagaalka xuutiyiinta iyo cali cabdalla saalax ay soo jireen tan iyo bartamihii sagaashamaadkii tan iyo waagaasna waxa ay uruursanayeen khibradaha iyo gantaalada godoomin kasta oo jirtana waa laga gudbi karaa ha ahaado dhinaca badda ama beriga kiisna ma noqonayso markay qaramada midoobey leedahay waxaa jirta caddaymo
waxaa arrintaasi la qaba maxamed saalix sufyaan oo agaasimo xarunta carbeed ee daraasaadka iiraan wuxuu tilmaamayaa in shacabka yeman ay kadeed ugu jiraan go'doonka lagu hayo oo dawo iyo quudba ay dalkaasi geli la'yihiin
anigu waxaan aaminsanahay haddii ay sheekadani dhab tahay waxay guuldarro dhanka ammaanka ee ku noqonaysa isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo haddii ayba arrintani run tahay ha sugeen in ilaala kacaanka iiraan ay gudaha u galaan dalka sacuudiga yemaniintu waxay si isku mid ah ay u aaminsan yihiin iiraan iyo sacuudiguba labada dowladood waxa ay galeen gaboodfallo dagaal oo shacabka yeman ka dhana waxaanay abuureen colaadda yemen ka jirta sacuudiyaanka hadda waxay bilaabeen inay hubeeyaan maleeshiyaadka reer koonfur ah oo gooni goost ah si la mida sida iiraaniyiintu sameeyeen
انفصالية كما يفعل الإيرانيون في اليمن ibraahim alqactabi oo siyaasadda yeman ka faallooda ayaa rumaysan in haddiiba ay gantaalada sacuudiga lagu riday ay iiraan farsamaysay ay taasi jab ku tahay isbahaysiga waxaanuu ku doodayaa in sacuudiga iyo iiraanba ay kaalin isla eg ku leeyihiin gumaadka shacabka yeman
waxaa jira eedeymo badan oo tehraan lagu soo oogay oo ah inay hub u gudbiso yemen amaba in la qabtay oo lala wareegay hub ay iiraan leedahay oo marayay meel ku dhow baabalmandab badda cas ama badweynta hindiya laakiin waxyaabahaasoo dhan si buuxda uma caddaynayaan in iiraan ay hub u dirto yemen waxaan isweydiinayaa haddii beesha caalamka ay awoodi weysay inay dalkaasi geeyaan daasad kaniini ah ama dawooyin kaleba siday iiraan ugu suura gelaysaa inay gantaallo ku geliso yemen
ma qarsoona xiriirka ka dhexeeya iiraan iyo xuutiyiinta madaxda kooxdaasi si cad ummadda firaan in ay hub ka helaan iiraan mana oggolaadaan dayfullah al-shaami oo xubin ka ah xafiiska siyaasadda xuutiyiinta ayaa sheegaya in sacuudiga ay la gudboon tahay inuu iiraan dagaal ku qaado haddiiba uu yaqiinsan yahay in hubka lagu rido ay iyadu iyaga ku taageerto isagoo wax aan meeshaba ku jirin ka soo qaaday in shacabka yeman uu micno la'aan ku laayo
waxaannu leennahay haddii aad rag tihiin orda oo la dagaalama iiraan maaha inaad yeman timaadaan oo aad rayidka laysaan haddii aad iiraan eedaynaysaan caddaymo muuqdana aad u haysaan inay hubkana siiso hub noqda oo iiraan wajaha
barnaamijkeenni umuuraha islaamkana toddobaadkan intaa ha inoo joogo intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaaniillaah
jacfar kukaay aad ayuu u mahadsan yahay markanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
gelinkii dambe ee khamiista ayaa gudaha magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa ka furmay ciyaaraha sannadlaha ah ee kubadda cagta garoonka dadan ee gudaha magaalada colombos ciyaartan oo ay ka qayb galayaan kooxo kala gedisan oo isaga kala yimid waddanka maraykanka ayaa ujeedka waxa uu yahay sidii dhallinyarada ciyaarahani ka qayb galaya loogu wacyigelin lahaa in ay isboortiga mudnaanta siiyaan bashiir gelle oo ka mid ah qabanqaabiyaasha ciyaarahan ayaa v o a sharaxaad ka siiyey tartankani ka furmay gudaha magaalada colombos gelinkii dambe ee khamiista sanad walba waxaa kasoo qaybgala lix iyo toban kooxood oo da'doodu u dhaxayso siddeed iyo toban jir ilaa iyo toddoba iyo labaatan jir lix kooxood oo da'doodu ay ka yar tahay lix iyo toban jirka ah iyo lix kooxood oo dadkii hore ee magac iyo muuqaalkaba ku lahaa isboortiga soomaaliyeed oo maaragtay iskugu jira ciyaartooy hore oo qaranka kuwa naadiyaasha iyo garsoorayaal iyo dad aad u tiro badan run ahaantii dhallinyarada soomaaliyeed saad og tahay isboortiga waxay aad ugu jecel yihiin sakarka maadaama marka saasay tahay isboortigu uu caafimaad uu leeyahay saas ayaan dhallinyarada isku keenna ciyaarahan ayaa lasoo gebagabayn doonaa maalinta axadda ah jamaal axmed cusmaan v o a colombos ohio
jamaal axmed cusmaan aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya ciyaarihii bal markana xuseen barre aadan iyo qodobadii wararkeena ugu waaweyna xuseen mahadsanaysaara gudoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in shaqada gudoomiyaha uu ku laaban doono maalinta sabtida islamarkaana mooshinkii isaga laga keenay uu noqday mid buray gudoomiyaha ayaa sheegay inay jiraan dad ku caanbaxay burburinta baarlamaanka oo taliyaal u ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo isaguna saqdi dhexe ee xalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in mooshinka gudoomiye jawaari la qaban doono maalinta sabtida ah isaga oo waxba kuma jiraan ku tilmaamay hadalka gudoomiye jawaari xildhibaan muudey ayaa markii uu soo saaray war-saxaafadeedka waxaa ag fadhiyay qaar ka mid a xildhibaanada mooshinka ka wada gudoomiye jawaari dowladda maraykanka ayaa sheegtay khamiistii shalay in aanay jirin wax macnayn kara tallaabada aargoosig ah ee dowladda ruushku ay qaaday ee ay ku soo eriday diblomaasiyiin maraykan ah war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in tallaabada ay dowladda ruushku qaaday ay tahay mid sii wiiqaysa xiriirka labada dal dowladda ruushka ayaa amar ku bixisay in ay dalkeeda ka baxaan lixdan diblomaasi oo maraykan ah iyada oo ka jawaabaysa go-aankii dowladda maraykanku ay ku soo eriyeen tiro intaas leeg oo ka mid ah diblomaasiyiinta ruushka ee ku sugan dalkan maraykanka waa tahay xuseen aad baad u mahadsan tahay markana cododka khadra daahir ciga iyo weliba cabduqaadir macalin juba
cuskade roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saare cuskade roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaa rahu rahu rahu caadadiisii kadhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn cosobka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cosubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah
cododkaasi macaan waxba ayaan idinka sii dhexgelin bashiir abikar oo isku dubradkii barnaamijka inoo waday iyo anigoo ah saare cabdiaxmed iyo xuseen barre aadan buuxaan dileenaa nabadgelyo
finti